Tani waa shabakada warbaahinta ee Lenews.com waxay insoo tabinaysaa war xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
iyadoo muddo toddobaad ah magaalada xudra ee xarun goboleedka bokool ay ku sugnaayeen xubno ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed xubno ka socda he-adda wadahadalka ee t r d ayaa waxa ay u joogeen magaalada xalinta khilaaf beeleedyo u dhexeeya qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega magaala madaxda bokool ee xudur goobta heshiisyada nabadda ay ku gaareen labada beelood ee colaadda soo jidanka u dhexaysay waxaa ka hadlay oo goobjoog ahaa xubno ay kamiska yihiin gudoomiyii hore ee baarlamaanka kumeel gaarka ahaa haatanna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka aadan maxamed nuur aadan madoobe xildhibaan yacquub cali maxamed aadan maxamed nuur aadan surinsoor gudoomiyaha gobolka bokool maxamed cabdi tool iyo madaxa hay-adda c r d oo wadahadalka beelahan wadiyey cabdullaahi xaaji xasan oo dhammaantooda sheegay inay soo dhaweynayaan wadahadalka iyo dhamaynta khilaafka beelaha u dhexeeyey oo goloshooda maalmihi u dambeeyey ku filsanayd magaala madaxda bokool ee xudur bulshada ku dhaqan gobolka bokool gaar ahaana magaalada xudur ayaa soo dhaweeyey heshiisiinka labada beelood iyadoona muddo toddobaad ah halkan ay u fadhiyeen qaabka heshiisa wadajir ah oo lagu xalinayo dhammaan khilaafaadidii u dhexeeyey ay ka socotay xudur gudoomiyaha gobolka bokool maxamed cabditool ayaa kula dardaarmay odayaasha dhaqanka ee heshiisyada gaaray inay si dambe colaada aysan usoo noqon waxaana dowladda dhexe ee soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada iyo hay-adda c r d oo kulanka goobjoogka ahayda uu sheegay in si joogtaa looga warqabo meelmarinta heshiisyada odayaasha ay kala soo xideen